إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii qawaacidulusuul gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay baxiyaalkii luqada ku saabsanaa baxiyaalkii luqada ku saabsanaa baxigii koowaad waa noo soo dhammaaday oo aslu luqa muxuu ahaa taas waa noo soo dhammaatay baxi labaadaan halkan ka gelaynaa oo la yidhaahdo luqadu qiyaas ma ku sugnaato mase kuma sugnaato baxigaasaan hadda gelaynaa uma qaala wuxuu yidhi marka qaaladan hadda waxaad moodaysaa inuu yahay alqaadi abu yacla maxaa ila isaga u dembeeyey lasoo sheegay qaala alqaadi wuxuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi saasuu ega war mana ahan xoogaa marka inuu caddeeyaa ficneed kanuna waa qaadi kalo xanaabilada oo la yidhaahdo alqaadi yacquub waana sharxu inuu kuu sheegaya uma qaadigii kale wuxuu yidhi wayajuusu waxaa bannaan an tahbuta alasmaau asmaadii inay sugnaato qiyaasan liajli qiyaas qiyaas dartiis ay u sugnaato wadaalika mihaalkiina ka tasmiyati nabiid nabiidka in la magacaaboo kale weeye khamran khamra lagu magacaabo ka qiyaasi tasriif tasriifka sugnaashadiisoo kale wa manaacahu qiyaaskaas waxaa diday abulkhadaab waalxanafiya wa bacdu shaaficiya baxigan wuxuu yahay asmaadu qiyaas ma ku sugnaato mase kuma sugnaato qowlka koowaad oo uu hormariyey wuxuu yahay qiyaasay ku sugnaataa maxaa loola jeedaa qiyaasay ku sugnaataa waxaa loola jeedaa qiyaasay ku sugnaataa carabtu shay hadday magac ku magacowdo sababtay ugu magacaabaydaan ay tahay sifo shaygaas ku sugan warkaa sidaasaan kugu sheegaya sharxuga kuugu dhigaya haddii carabtu shay magac ku magacowdo sababkay ugu magacowdana waxa weyn sifo ku sugan macno ku jira dartiisay ugu magacowda macno ku jira dartiisa sida khamrada carabtu khamro waxay dhihi jireen casiirka laga miiro canabka canabka casiirkiisa bis kaasay khamro dhihi jireen sifada ku suganay ugu magacaabeenna waa iskaarka waa obrina waa kare iskaarkaas iyo marqaamintaas haddii aan aragno shay kaloo sifadii ku sugan tahay magacii ma sii karnaa waa intaas haddii carabtu shay ku magacowdo magac sifo ku sugan darteedna ugu magacowdo sida khamro ay ugu magacowday casiirka canabka laga sameeyey sifada ku suganuna ay tahay iskaarka hadhow haddaan aragno shay aan canab laga samayn sida nabiidka nabiidka waa casiirka wax kale laga sameeyey sida timirta kan laga sameeyey timirta lagu shubaya biyo meel ku jiraa timir lagu daraa timirti waa ku milme waa ku milme waa ku bixee haddii marka timirta inta la huuriyo hadhow aan aragno iyadoo ubrinayda oo iskaar ku jiro magacii ilaa sifadiya ku jirta carabtu ay magaca ugu bixiday canabkaasi kanna khamro ma dhahayna mase ma dhahi karno shiiku wuxuu leeyahay waaleenna asmaadana qiyaas waa ku sugnaata sidaas darteeda shay kasta shay kasta oo carabtu magac u bixido sifo ku jirta darteed sifadii meeshan ku aragno waxaan leenahay magaciyaan siinaynaaba maalan maadaama ay khamro ugu bixiday canabka casiirka laga sameeyey iskaarka dartiis sharaab kasta nabiid kasta nabiidku waa casiirka laga sameeyo hayrulcanab waxaan canab ahayn kulli waxaan leenahay khamro tusaale qofka maalka xada oo akhdulmaal calaa wajhi lkhufya maalu u qaatay si qarsoodi ah carabtu saariq ay tidhaahdaa saariq ay tidhaahdaa haddii qof intee qubuuraha aado maanta intii la aasay kala baxo karfadda waagi hore dharku qaaliyu ah markaa nabaash aa jiri jiray wax la yidhaahda habeenkii marka la soo hidu qabuuraha aada maanta intii la aasay uu karfanta kala wada baxa haddee karfantana waxaa xirsul mithli u ah qabriga marka magaciisana baasha laydha kaa saariq maleena ila maaluu qaatay maalul hayruhu qaatay calaa wejhin qufyana waa ku qaatay nabaashkan ma siinaynaa magacii sariqada oo saariq maleena maalan daraarka qofka adoo iska socda magaalada dhexdeeda meelaha iriiriga inta isku kaalamaaniyo sakiinta sakusiya jeebka la baxayo daraarka maleennahay saariq oo hadhow saas gacanta ma looga goynaya waa daban yihiin xunaya shiikhu haahuwe shay kastoo carabtu magac ku magacowday sifo ku jirta sifadii shayga laga helo magaciyaa la siina qofka qowmuluubdiga ah ee malcuunka ah ee nin nin u galmooday ee dimuqraadigaa ma ku magacaabaynaa zaani ilaa waxa weeye zinadu waxay ahayd zinadu waxay ahayd qofkan inuu geliyo farji oo mushtahan dabcan ah kana sidii oo kalea laga hela marka ma ku magacaabayno haa huleysho waa qolada oggolaatay waxayna yidhaahdeen tacliilay deliishadeen oo waxay yidhahdeen in luqadu ku sugnaato qiyaas waxaa tusaya ka qiyaasi tasriif ka qiyaasi tasriif wuxuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa carabta isimka ulaaigaah ee saddex xaraflaha ah markay taskiirinayaan calaa wasni fucayl ay ku keenaan oo markay shay yar inay ka dhigaanay rabaan maalan falsun hal shilin fulaysun ay leeyihiin rajulun rujaylun ay leeyihiin fucaylun ay ku keenayaan jamalun rati julaylun ratiyarow ay leeyihiin waxaana la ogsoon yahay lama yidhaahdo lafdigan carabtoo taskiireeda ma la maqlay ee qaacido waxaa laga dhigaa kullu ulaai taskiirkiisu fucaylun inuu noqdo waba saddexaana laga maqlay marka waxaa layidhi sida markii laga maqlay dhowr lafdi oo wasni ku socdaa wasnigii loola raacay shay hadday magac siiyaan sifo ku jirta darteed ma loola raacaya magacii sifadii meesha laga helaba halkaasida cilladaasi dariishadeen waana loola raacay xukunka ka dhigasho ahlcilmiga gabalna waa diideen sida abulkhadaab xanafiyada afarka shaaficiyadu waa diideen cilladay ku diideen waxay yidhaahdeen saddex shay wax kama dhexeeyaan shaygan maalan qofka daraarkaha jabsiibkaa markaad leedahay saariq laba saddex shay wax kama dhexeeyaan tusaalakaasaan ka qaadayna in carabtu magacaa u bixiday hadday carabta u bixday hadda qiyaas maba ahanba waa wadciba carabta u dejiday qiyaas la dhim waxa laleeya carabta u dejiday waa kow haddaan carabu ku magacaabi jirno u dejin oon annagu samayno waa tacaddi luqa carbeedna maaha looma nisbay karo hel carabta kuma magacaabin adaa wada waa tacaddi haddaanan kala garanayn in carabta ku magacaabi jirta iyo in kalena waa taxakum waa iska marooqs saddexdana shaarixa kuu dhigan saddexdaas ay noqon karta in carabta u dejiday hadday carabta u dejiday haddee qiyaas maba ahan ee waa wadci carbeed haddaan carabu ku magacaabi jirinna waa tacadiyan annagu samaynayno mana bannaana tacadib inta annagu samayno inaan carab luqadeed u nisbayno haddaanan kala garanayn in carabta ku magacaabi jirto in kale aysan kala caddaynna waa taxakum iyo iska marooqs maxayla shay taradud ku jiro sidaana waa aqbali karaa sidaana waa aqbali karaa inaad mid iska jasmido adugu waa taxakum biduuni daliil marka qowlka sawaabka waxa w luqadu kuma sugnaato qiyaas saas way qowlka sawaabka uma qaala wuxuu ihi qaadigii yacquub wayajuusu waxaa bannaan an tahbuta alasmaau asmaadu inay sugnaato qiyaasan qiyaas ay ku sugnaato wadaalika miaalkii ka tasmiyati nebiydi waa nebiidka nebiidka waxaan idhi waa casiir kastoo laga sameeyo waxaan canab ahayn sida timirta midka laga sameeyo ka tasmiyati nebiydi nebiidka magacaabidiisaoo kale khamra lagu magacaabo waxaa tidha daalika kaasuna ka qiyaasi tasriifi tasriifka sida loo qiyaastoo kale wey oo isim kastoo ulaaiya tasqiirkiisa fucayl loogu keeno wa manacahu waxaa diiday qiyaaskaas inay asmaadu ku sugnaato abulkhadaab walxanafiya wa bacdu shaaficiya waxaa la rabaa marka qiyaas waa ku sugnaata iyo kuma sugnaato faa'iidada ku jirta xayta marka waxaa la rabaa haddii laysku khilaafo marna khilaafku waa iska lafdi marna khilaafku waa lubiyo wuxuu leeyahay amara amara wuxuu yahay khilaafka amarada ku jirto kasoo xasilayda haddii la yidhaahdo lu- qiyaas luqadu waa ku sugnaataa hadhow markaan xubun siinayno qofka daraarka jeebsiidka markaan xubun siinayno nabaashka kan qabriga faagay kala baxa karfanta wasaariqu wasaariqu aan toos uga qaadayna aayadda xukunka toosaan uga qaadanayna waxaana ka nasanaynaa qiyaaska iyo dhibkiisa ilaa qiyaasku arkaan adagu leeyahay afartii rugni inay xaasil noqdaan soo saxiix noqdaan wey qawaadix in laga nabad galo marka qiyaaskii dhibkiisii aan ka nasanayna waxaan leenahay nabaash soo qabo tuug waayo waxbuu xaday allah wuxuu yidhi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaara min allah ku dabaqayna jeebsiirkii waa qabanaynaa waxaan leenahay tuug waayo allahna wuxuu yidhi wasaariqu wasaariqatu xaggan la aadayna hadda waxa weeye midka qowmuluudigaa zaanig weeye allah yidhi wazaani wazaani azaaniyatu wazaani fajlidu aayadda iyo xadiidkan toos xukunka uga qaadanayna haddaan idhaahno luqadu qiyaas waa ku sugnaata laakiin haddaan idhaahno kuma sugnaato luqadu qiyaas waxaan ku qasbannahay markaan xukun siinayno ashyaadan qiyaas inaan ku siino qiyaas aan ku siino oo nabaashkii aan idhaahno tuugiyaan uga qiyaasaynaa maxaa yeele tuug muxuu ahaa akhdu maali lkhayr calaa wajhi lkhufya maaluusan iska lahayn qofku qarsoodidu ku qaato nabaashkuna maaluusan lahayn qarsoodi ku qaato min xirsin milina waa ka qaatay shuruuddii arkaantii afarteed waa lahaya xukunkiis qiyaas inay adna u baahan baan idhahno luqadu kuma sugnaato qiyaas waxay noqonaysaa masalada xukunka hadhow qiyaas in looga qaato taasay noqonaysa taasuna waa famarada ku jirta saaxibulmaraaqiga sidaasuu usoo khulaaseeyaa wa farcuhu madniyu khifatu lkulaf uu leeyahy faraca ku dhismaya mas'aladan takliifkii ayaa waxa weeyaan ayaa fududaanaya fii maa bijaamicin yaqiisuhu lsalaf uu leeyahy waxa weeye wixii awal jaamic lagu kulmi jiray oo la dhihi jiray cilada jaamicada ka dhexayda asal iyo farac waa kaas xukunkii asalku lahaa faraca sii kulafkaasaa laga nasanaya buui faa'iidada ku jirta waa intaas laakiin masale muhiima khamrada iyada marka laga hadlayo in wax kasta oo muskir ah magaca la yidhaahdo khamra la siiyo waa tasmiya sharciya uma baahna iyadu luqana in laga raadiyo qiyaas in lagu sugana uma baahna waa tasmiya sharciya nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam kullu muskir khamrun wa kullu muskir xaraam shay kasta oo muskir ah waa qamro shay kasta oo muskir ah waa xaraam marka nabigaa ku magacaabay uma bahnin marka hadhow marka qiyaas laga aadima la dhihima waa qiyaas cumar ibnu khadaabna wuxuu yidhi alkhamru maa khamara alcaqla war khamru waa wixii caqliga daboola marka ayada tasmiya sharciyan haynao nas ah walkalaamu kalaam huwa lmuntadimu waa midka tixma min alaswaati sawdyaal xaggooda ka tixma sawdyaalkaasoo almasmuucati la maqlo sawdyaalkaasoo almuctamidati cuskanayda cala almaqaadici xuruufta wa hiya maqaadicdu alxuruufu waa xuruufta wa huwa kalaamna jamcu kelimatin waa kelimo jamiceed wa hiya kelimana allafdi waa lafdi almawduucu loo dejiyey limacnan macno wakhasa way daar yeeleen ahlulcarabiyati ahlucarabiyadu alkalaama kalaam bilmufiidi midka wax faa'iideey ku gaar yeeleen wa huwa kalaamkuna aljumalu waa jumlooyinka jumlooyinka almurakabatu laysi saaray min ficlin ficil layska saaray iyo wa faacilin faacil ow min mubtadain ow mubtadain min mubtadain mubtada layska saaray iyo wa khabarin khabar walkalaamu haddana baxfi saddexaadan galna ka gudubna baxfigii ahaa luqadu qiyaas ma ku sugnaata mase kuma sugnaata baxfi kalaan galnay oo saddexaad baxfigaasoo ah tacriifu lkalaam wa aqsaami kalaam tacriifkiisa in la galo iyo aqsaamtiisa waalkalaamu kalaam huwa almuntadimu waa midka tixma min alaswaati sawdyaalka xaggooda ka tixma waxa weeyaan muntadim waxaa loola jeedaa mu'allaf ama murakab baa loola jeedaa hadal murakaba hadal murakaba oon mufrad ahayn weeye kalaam muntadimka waxaa loola jeedaa murakab ay mu'allaf hadal laysku keenay oo murakab ah loola jeedaa oo aan ahayn mufrad ilaa kalaamaan haddii la yidhaahdo muxamadu saas darteed waa kan yidhi xaafid ibnu kaiir suurat lancaam ahlucilmi kalena way baraarujiyeenee allaah magac ka fadli badan miyaa jira oo ka weyn allah keligiis ma ahan dikri sax qofku hadduu ku dikriyo allah allah allah allah allah allah maxaa loo xalay kalaam ma waa inaad ka dhigtaa kalaam murakab allaahu akbar dheh khalaa markaasuu noqonaya dikri weyn oo fadli badan laakiin allah haddaad keligiis tiraade kalaam baa kuma ad hadlina lagu leey ilaa mufradaad ku hadlaydaa mufrad aad ku hadlaydaa dad marka caawo dhan ku soo jeedo oo tira allah allah allah allah allah allah allah waxaa lagu leeyahay ma adan dikri magac oo waa iskaga dhawaaday magac weyn laakiin dikri ma ahayn hel hadal macno leh aa lagaa reb yaa allah haddaad dhihi lahayd xataa kalaama kuu noqo laha ood u dhawaaqa leh ma ujeedaa jawaabna waa laga rabaa jawaabniddaa la rabaa markaa waa inaad wax weydiidaa yaa allah haddaad tiri wax weydiiso oo ikfirlii ku dar oo irxamni ku dar oo ursuqnii dhe oo wax sheego laakiin allah keligeed waa lafdi mufrida kalaamba ma saas u baraarujinaya qaarna inta sii jarjareen oo waxay dhahen hamsadii iyo haadiyaan ka reebnaan nidhi ah ah ah ah ah markaasaan dikrina laga dhiga kawa inna lilaahi wa inna ilayhi hadd isagoo la baaqi yeelayna culimmadu waxay leeyihin maya kalaam maaha maxaa yeele kalaam waa inuu murakab yahay musnad iyo musnadulehi waa in la helaa kalaam waa inuu murakab yahay musnad iyo musnadulehi la iska rabaa soo ma jeedo wlkalaamu kalaam huwa almuntadimu waa midka tixma oo murakabkaa min alaswaati sawdyaalka xaggooda ka tixma waxaan sawd lahayn kalaam ma ahan qur-aankaa sidaas tusaa sunnada nabigaa sidaas tusee ijmaaca culammada luqada tusayaan waxaan sawd lahayn kalaam ma ahan qur-aankaa tusaya nabiyullaahi yaxya nabiyullaahi zakariya markii ilaah uu yidhi welad ayaan lagugu bishaaraynaahw yaxye layidhaah dhali doontaa qaala rabbi ijcal lii aaya ilaahu aayad ii same qaala aayatuka allaa tukallima annaasa alaaa layaalin sawiya fakharaja calaa qowmihi min almixraabi fa awxaa ilayhim an sabbixuu bukratan wacashiya nabiyullaahi zakariye inta dadkii ku soo baxo macnaha qalbiga uga jira uu u ishaara afkaana ka hadlima ilaahana qur-aanka ku sheegay inuusan hadlayn marka macnaha qalbiga ku jiro xataa dadka ad u shaarta kalaam lama yihahdo lama yihahdo binasi lqur'aan wa kadalika almaryama faquulii inii nadartu liraxmaani falan ukalima alyowma insiya faquulii inii nadartu liraxmaani sawma falan ukalima alyowma insiya markaase markii la weydiiyey fa ashaarat ilayh waa u ishaartay macnihii qalbiga wooga jira dadkiina waaba u ishaare waana nadarba maba hadlin qur-aanku sidaas iyo si ka badan u tusa sunnada nabiguna xadiiska saxiixulmuslimka ina allaaha tajaawaza liummatii canmaa xadaat anfusuhaa maa lam tatakalam aw tacmal bihi ilaahay ummaddayda waa u dhaafay hadalkan qalbigu iskula hadlayo xadiidu nafsiga haddaan ummaddu ku camal falin amaysan ku hadlin ilaahay oon kalaam ka iman nabiga yidhi haddaan ummaddu aysan ku camal falin ammaan kalaam ka imaan nabigu wuxuu kala duway kalaam iyo xadiiu nafsi waxa qalbiga ku jira iyo kalaam inay laba kale yihiin ijmaacaadayna ku soo rareen culummadu waxaan xaraf iyo sawdlah inaysan kalaam ahayn sida abunasri assijsi uu ugu soo raray risaaladiisa la yidhaahdo alraddu calaa man ankara alxarfa wasawd soo ma jeedid oo dhintay afarboqolafartaniyo afartiiu dhintay shiikaas ijmaac wayuu leeyahay dhammaan waxa luqada yaqaanaa ku ijmaacay muslimiin kaliya xaata maa inuusan waxaan xaraf iyo sawd lahayn kalaam ahayn wakadalika qawaamu sunna alxuja fii bayaani ilmaxaji ijmaac kula soo ranaa asaguna inaysan xaraf iyo sawd ahayn waxaan waxaysan inaysan kalaam ahayn inuusan kalaam ahayn waxaan xaraf iyo sawd lahayn idan kitaabka alle iyo sunnada nabiga iyo ijmaaca muslimiinta uu khilaafsan yahay kalaam nafsigaah oo ashaacira sheegto ilaahay kalaamkiisu waa kalaam nafsiyahay leey kalaam nafsiya macnaha xaraf iyo sawd ma leh ay ku daraan maahan inay qarinayaan xarafna ma leh sawdna ma leh sidaas darteeda taas waxay ka laasimiyeen kitaabkaas qur-aankaa qur-aanka ku qoran ee ka bilowda suurat alfaatixa ee ku dhammaada qul acuudu birabbi innaas dhammaan inuu makhluuqiyo dhammaan inuu makhluuqiyo hadal allena uusan ahayn xuruuftiisa iyo sawdkiisa labadaba hayale allah hadalkiisu waxa yidhaha xaraf male sawtna male jusna male xisibna male bidaayana male nihaayana male marka ashaaci welidaa saas daraaddeeda si saraaxa leh ay u caddeeyeen ashaaciradu nimanka la yidhahda muctasilada hal shay bis inay isku khilaafsan yihiin muctasilada iyadu isma dhibto waxay yidhahdaan kalaamka alle waa makhluuq khalaas korkooda waa iska saraaxada waxay yidhahdeen hal shayna isku khilaafsanna hadday shaygaas ogolaadaan muctasilo isku mid ahna masaladaas maxay tahay kalaam kan inuu makhluuq yahay waa isla wada ogolnaa annagii muctasilo qur-aankan inuu makhluuq yahay xaggaan isla dhigna laakiin kalaam kaloo la yidhahdo kalaam nafsi ah oo ilaahay daatadiisa ku dhex jira oon ka soo bixin midkaas inuu jiro inay hadday ogolaadaan khalaas isku midab khilaafka udhexeeya waa intaas masaladaanaan ka hadlayna masaa'il kaleeto waa jiraan oo khilaaf kale udhexeeya lubiye laakiin mas'alatlkalaam waa intaas farqiga udhexeeya labada madab marka waa laba dalaaq ee waa kala dhub yaryihin kalaam marka waa wax xaraf iyo sawd leh oo la maqlo walkalaamu kalaam huwa almuntaqimu waa midka tixma macnaha waa midka murakabka ah oo isi saaran min al aswaati sawdyaalka xaggoodana ka tixma aswaada almasmuucati la maqlaa aswaada almuctamidati cuskata cala almaqaadici xuruufta wa hiya maqaadicda laguu sheega alxuruuf waa xuruufta taas w waa wax xaraf sawd xaraf cuskan weeye marka xaraf iyo sawd waxaan lahayn kalaam maaha wa huwa kalaamkuna jamcu kalimatin weeye xagga macnaha uu ula jeedaa midha hadalkaas oo macnaha kalaam kelima xagga macnaha waa mufrad laakiin xagga haddii la yidhaha lafdigan kalaam mufradkiisa kelimuu ahaa sawaab maaha kelimatun waa mufrad marka la jamcinayana ismu jinsi jamciyaa lagu keenaa waxaa la yidhaha kelimun kelimun aa lagu keenaa mufradkuna waa kelimatun marka la jamcinayana ismu jinsi jamciyaa la yidhahdo kelimun a la yidhaha tada bisaa laga jaraa ee kalaam waxa weeyaan mufradkiisii kelimatun ma ahayn masaladaas mashaarix waa idiin baraarujinaya waa idiin baraarujinaya wa hiya kelimadu kelimu galay markaan allafdu waa lafdi almawduucu loo dejiyey limacnan waa lafdi macna loo dejiyey marka lafdi macna loo dejiyey waxaa baxay lafdigaan macno lahayn sida days maqluuba zayd zayd dabagedi days waxaa la leehay kelimatun maaha lafdi macna loo dejiyey haddii la yidhahdo maxaa yaele macno ma leh muhmalkiiu ku saaraya wa hiya kelimadii allafdu waa lafdi lafdi almawduucu loo dejiyey limacnan laakiin cabdulaahi ibnu saalix shaarixa wuxuu yidhi haddii sidaan lagu qeexoo la yidhahdaa kelimu waa allafdu lmawduucu limacnan wuxuu gaar ku noqonayaa kelimadda xaqiiqada loo isticmaalay sida asadun marka loo isticmaalo xayawaanka muftariska intaasuu gaar ku noqona oo asadun marka loo isticmaalo ninka shujaaca geesigaa kelimo inuusan noqonay noqeen inaan kelimo la dhihi karin maxaa yeelay lafdigan macnahan looma dejin sidaas darteeda waxaa ka fiican in la yidhaahdo allafdu lmawduucu limacnan in la yidhaahdo hiya lafdu lmustacmalu fii macnan mufradin aadkaasa ka daqiiqsan oo shaarixuna inin dhigayo hiya kelimadu allafdu waa lafdi almustacmalu la isticmaalay almustacmal haddii la yidhi marka lafdigii xaqiiqa loo isticmaalay iyo kii majaas loo isticmaalay waa isla soo gelaya ilaa labada waa mustacmale labadiiba waa mustacmal allafdu lmustacmal lafdi la isticmaalay isticmaal haddii la yidhi ama macnihii loo dejiya loo isticmaalo xaqiiqada ahaa ama macnihii majaaska a loo isticmaalay labadiiba isla soo gelaya lafdi mustacmal fii macnan mufradin macna mufrada loo isticmaalay kalaamaa meesha ka baxaya markaas kalaamkii ayaa baxaya kaasaa ka caamusan kana wanaagsan wa khasa way gaar yeeleen ahlulcarabiyatu culammada carabiyadu alkalaama kalaamka bilmufiidi midka wax faa'iideeyay ku gaar yeeleen waxay yidhahdeen kalaam lama dhihi karo waxaan wax faa'iiday ma sida in maalik ku bilowdayba kalaamunaa lafdun mufiidun kastaqi kalaam annaga waxaan u naqaano le lafdi wax faa'iideeye kalaamku waa inuu mufiid yahy mufiidka waxaa loola jeedaa maa dalla calaa macnan yaxsulu min almutakalimiin assukuutu calayhi bixaysu yaqnacu saamicu walaa yantadiru masiidan min almukhaadibi waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa mufiid waa lafdi faa'iideeya macno oo qofkii hadlaayay ku aamusi karo kii dhegaysanayeyna ku qanci karo oo hadalka lagu joojin karo kaasaa la yidhahdaa mufiid oo tusaale haddii uu yidhaahdo qofku ha- saafara muxamadun muxamed wuu safray ama ha ku daro zamanku alyowma ha la yidhahdo ama amsi ha yidhaahdee zamankaba hadduu raba ha caddeey ama yuu cadday saafara muxamadun ams uu yidhi halkaas waa ku jooji karaa kii hadlay maxaa yeelay hadal faa'iide leh uu sheegay kii dhegaysanayeyna ha- waa ku qanci karaa maxaa yeele hadalka loo sheegay macnuu ka faa'iida oo wuxuu ku ogaana ninkaasu inuu maqan yaho safar ku maqan yahay kaasoo kale waxaa la yidhahdaa mufiid laakiin hadduusan mufiid ahayn kalaam lama yidhaahdo oo hadduu yidhaahdo in saafara muxamadun bii muxamed safro de hadalkii murakab waaye laakiin kii hadlayo hadalka halkaas kuma joojin karo sababtoo ah macno laga faa'iida ma uusan sheegin kii dhegaysanayana kuma qanci karo sababtoo ah hadduu safro maxaa ka imaanayuu suga waxba ma faa'iidin hadduu maxamed safro hadal halkaas kuma joojin karo mufiid maaha marka kalaam wuxuu gaar ku yahay hadalka mufiidka wa khaasa ahlulcarabiya waxay ku gaar yeeleen alkalaama bilmufiidi wa huwa kalaamku aljumalu waa jumlooyin jumlooyin almurakabatu la iskorsiiyey kalaamku waa jumal murakab ah ee mufrad kalaam ma noqdo min ficlin ficil la iska korsiiyey iyo wa faacilin min ficlin iyo wa marfuucina ka sii ficneed maxaa yeele ficil iyo faacilna waa la iska korsii karaa ficil iyo naa'ibu faacilna waa la iska korsii karaa marka min ficlin wa faacilin ha ka sii caamsan min ficlin wa marfuucin ficil iyo marfuuciisa in la iska korsiiyo ficil iyo faacil ficil iyo naaib faacil laqutila alkharaasuun hadda waa kalaam mufiid ficil iyo naaib faacil ana la iska korsiiyey sooma qaala allah qaala rajulaan qad aflaxa almu'minuuna waa waa mufiid la ficil iyo faacila la iska korsiiyey oo min mubtadayn iyo wa khabarina la iska korsiiyey mubtada iyo khabar allaahu khaaliquna allaahu khaaliqu kulli shay mubtada iyo khabara la iska korsiiyey marka waa mufiid wey waa mufiid baabkan naxwo unbaa lagu bartaahe usuuliyiinta waxay un caado ka dhigteen inay un wax muqtadafa ka soo qaataan haa, maadaama wax ay ka hadlaan oo ay rabaan inay caddeeyaan ay tahay dalaalaatu alfaad dalaalaatu alfaadkuna waxyaalaha uu ku xihan yihiin hadda kelimaddu macnaha ay ku faa'iidayda waa tarkiibka iyo kalaam inay noqoto sidaasaa ku keenayda inay ti- tilmaamaan ee baabkan waa baabu naxwi xagga lagu bartaa xagga lagu bartaa wuxuu yidhi wa kayrulmufiidi mufiid kayrkiis kelimun waa kelim kayrulmufiid waa kelim macnaha wuxuu ula jeedaa kayrulmufiid waa kelim haddii hadalku murakab yahay mufiidna uusan ahayn kelimaa la dhihi kara kalaam lama dhihi karo hadalku hadduu murakab yahay oo saddex kelimo iyo ka badan iska saaran yahay laakiin uusan mufiid ahayn kalaam lama dhihi kara kelimaa la dhihi karaa tusaale haddii la yidhaha in saafara muxamadun Aa, in xadara alustaadu marka in waa xaraf waa kelimo saafarana waa ficil maadi al muxamaduna waa kelimo saddexuu iska koray murakab waaye laakiin mufiid maahan kaasoo kale kelimun aa la yidhahdaa ee kalaam lama yidhaahdo lama yidhaahdo laakiin macnaheedu ma ahan hayru mufiid kaliya aa kelim ah oo kelim kale ma jiro maahan kelim kalaam ma jira- ma jira maahan macnaheedu mufiidka laftigiisu maruu kelim noqon kara oo waxaweyn kelimka iyo kalaamka baynahumaa cumuumun wa khusuusun min weji Aa, labadooda mar waa kulmi karaan haddii la yidhaahdo qad aflaxa almu'minuuna mu'miniintu waa liibaaneen waa kalaam waana kelim maxaa yeelay qad oo xarfu taxqiiqa ku jirta aflaxa oo ficil maadi ah almu'minuuna oo faacila saddexuu iska saaran yahay kelimkana waxaa u shardiya saddex in la helo bis intaasaa u shardiya waa la hela shuruuddiisi kelim waa la dhihi karaa kalaamna waxaa u shardiya ifaada in la helo waana la hela marka markaasoo kale waa kulmaya marka kalaamku uu ka yaryahay tarkiibkiisu saddex mufiidna uu yahay kalaamaa laleeyahy kelim lama dhihi karo oo haddaad tidhaahdo jaa'a alxaqu xaqii waa yimid wazahaqa albaadilu baadil waa baaba'ay jaa'a alxaqu waa kalaam laakiin kelim maaha waa kalaamo waa mufiid kelimna ma ahano labu iska koro saddex ma dhamo marka maxaad ogaatay hal tarkiib waa isku noqon karaa kalaam iyo kelim tarkiib oo kelima waa la heli karaa oon kalaam ahayn tarkiib kalaamana waa la heli karaa oon kelim ahayn aa marka cumuum iyo khusuus mu wejiga ka dhexeey meelna way ku kal- ku kulmi karaan mid walbaana meeluu ku gooni noqon karaa halkaasna waxaa noogu dhammaaday baxfigii saddexaad oo ka hadlaayey kalaamka laakiin aqsaamtii kalaamkaa noo dhiman wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamed